barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america oo si toos idinkaga imaanaysa magaalada washington adinkoo naga dhegaysanaya mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa axad sagaal iyo labaatanka bisha abril sanadka labada kun sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo caashe ibraahim aadan caashe cuud
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada maantana waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada beledweyne oo biyo ku dhex jirta iyo sidoo kale barnaamijkii hibada iyo hal abuurka muddo adow lix bilooda meelaha waan wadnay hadda waxaan isku taxalujinay isagoo wakhti yar jira inaan bulshaweynteedii usoo bandhigno waxqabad baahiyihii aan dareemaynay oo run ahaantii ahayd
kaalimaha heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah
waa fanaanka cabdirasaaq anshax goordhow ayaad maqli doontaan dhinacii cayaarahana barnaamijka kama marna marka hores waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong ung ayaa wacad ku maray in uu xirayo guud ahaanba goobaha tijaabada nukliyeerka ee dalkiisa bisha may islamarkaana uu inta hanaankaasi uu socdo uu u furi doono wariyaasha iyo sidoo kale khubarada ka kala socota kuuriyada koofureed iyo maraykanka sidaasina waxaa lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska madaxtooyada ee koonfur wadanka kuuriyada waqooyi kim jong ung ayaa hadaladani sheegay intii lagu guda jiray kulan uu magaalada siyool ee dalka kuuriyada koofureed uu kula lahaa madaxweynaha dalkaasi muungjo maalintii jimcaha isagoo sidoo kalena sheegay amaba wanaag ka muujiyey sida uu u sugayo in uu kulan la yeesho madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump isagoo intaana ku daray siduu hadalka u yiri inuusan ahayn shaqsi gantaalo ku ridaya dhinaca dowladda maraykanka koox diblomaasiyiin ah oo uu golaha ammaanka ee qaramada midoobey u diray xaaladda qaxootiga rohingya ee ku nool dalkaasi bangaladesh ayaa hadda waxa ay ku sugan yihiin dalka mayanmar si ay u qiimeeyaan xaaladda dadkani diblomaasiyiintan ayaa axadda maanta ah wacad ku maray in ay soo gebagabayn doonaan waxa ay ku qaadataba xaaladaha ka taagan dalkaasi mayanmar gaar ahaan qaxootiga rohingyaha diblomaasiyiintan ayaa waxa ay booqdeen xuduudda dalalka bangaladesh iyo weliba dalkaasi mayanmar halkaas oo ay ku sugan yihiin ilaa iyo toddoba boqol oo kun oo qaxooti ah oo ah dadka loo yaqaano rohingya safiirka ruushka u fadhiya qaramada midoobey dimitri bolenaski ayaa sheegay in xaaladda ka taagan dalkaasi mayanmar gaar ahaan dadka rohingyaha aysan ahayn xaalad sahlan oo si fudud lagu soo gebagabayn karo diblomaasiyiintan ayaa waxa ay ku sugnaan doonaan muddo saddex maalmood ah dalka bangaladesh ka hor inta aanay kusoo laaban magaalada new york ee xarunta qaramada midoobey halkaas oo la filayo in ay warbixin ka siiyaan madaxda qaramada midoobey waxyaabihii ay kusoo arkeen dalalka bangaladesh iyo mayanmar
duhur wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan magaalada beledweyne ayaa guud ahaanba badi dadka halkaasi degan waxa ay ku dhex jiraan biyo iyo daadad ka dhashay roobab dhowaanahan ka da-ayay guud ahaan gobolka iyo soomaaliya waxaa khadka taleefonka ee magaalada beledweyne haatan si toosa ugu jira wariyaha v o a ee magaaladaasi xuseen xasan dhaqan xuseen marka hore soo dhawow marka xigta horta adiga biyaha ma ka badbaaday
caasho waa mahadsan tahay aniga iyo intii uu ilaahay u calfayba biyaha waa ka badbaadnay xaaladda fatahaadda wax isbedel ah ma jirto ilaa iyo xilligan inay biyaha soo kordhaan mooye weli biyaha xaafadaha magaalada oo dhan waa ay ku jiraan dadku maalinba maalinta ka dambeysa qeyb ayaa waxa ay ka quusanayaan in biyuhu ay yaraadaan waxay bilaabayaan inay ka barakacaan magaalada gudaheedu wax faydhowr ah ma jiro wax la heli karo oo adeegyadii bulshada sida korontadii biyihii adeegyadii kale ma jiraan magaalada dadka banaankeeda u baxayna sidoo kale dhibaata taa lamida ayay ku qabaan caasho adigoo raalliya bal dhegaystayaasha ku dhegaysanaya waxaad u sawirtaa sida magaalada u eg tahay biyaha qaabku magaalada ay u dhex yaalaan bal sawir guud ka bixi sida biyuhu ay u saameeyeen dadka magaalada degan
waa mahadsantahay caasho mar kale magaalada horta biyaha meel walba ayay ku jiraan xaafadaha way ku jiraan waxay ku jiraan wadooyinka marka sawir wax kaloo lagu tilmaami karo oo ma garan karo oo aanan ahayn in magaalada ay la mid noqotay sida webiga oo kale meelaha qaar afar mitre biyaha gaareen meelaha qaar oo dadku ay leeyihiin waa lagu noolaan karaa waa adig ilaa laba mitir mitir iyo xoogaa saaka maraan dhexmaray xaafadaha magaalada qaarkood aan tegay oo sida weliba xaafada xaawataako laanta buulxaadley waxaan la kulmay qoys wadada dhexdeeda ka dhistay tiirar iyo wax daash oo ilmaha qeyb korona la saaro qeybta hoosena ay familka iyo hooyadii iyo aabihii ay degan yihiin oo biyaha dhexdeeda ay wax ku dhex karsanayaan oo sariirihii burjukooyinkii la dul saaray meesha ay wax ku karsanayaan habeenkii meesha ay ku hodaan waxay leeyihiin inta aan banaanka ubixi lahayn oo dhibaato aan la kulmi lahayn waxa noo dhaanto inaan magaalada aan ku dhex dhigtoonno xaafadaheen meelo u dhow anagoo joogno marka dadkii barakacay marka xuseen adoo raalliya ma jirtaa magaalada meel ka badbaaday biyaha oo engegan oo dadku inta xitaa biyahaasi ay meesha ka dhammaanayaan amaba si uun laga yeelayo ay kusii noolaadaan ma jirtaa meel yaro qalalan oo dadku ay sii joogi karaan
meelo qalalan magaaladu waa ay ka jiraan laakiin dadka tiradooda iyo marka laisku barbar dhigo meelaha qalalan oo hadda ay dadku joogaan boqolkiiba afar amaba shan kama badna marka dadku maba joogi karaanba meelo yaryaraha ka qalalan mas-uuliyiintii xataa magaalada waa ay ka baxeen oo dhinaca jeynta iyo halkaa ceel jaalla ayay ayaga laftigooda xafiisyadii iyo hawlihii ay qaba lahaayeen ay u wareejiyeen marka ganacsigii banaanka loo bixiyey qofkii xitaa hadduu heli lahaa meel engegan ama meel yar oo burco ah inuu sii joogo waxaanan u suurtagelinayn maba helayo wax adeeg ah waxaad ka warantaa qasban yihiin dadku inteed inay ka baxaan magaalada waxaad xuseen markaa ka warantaa daadadkii hore ee roobabka uga dhashay waxaa magaalada ka badbaadiyey amaba gacan ka geysanaya gaadiidka amisom oo soo gurmaday iyo gurmad kaleo soo gaaray ilaa iyo hadda wax gurmada oo soo gaaray magaalada ma jira oo biyahaasi si uun u galaya oo la tacaalaya
caasho marka qofku isku dayo in uu u dhaqaaqo dhinaca iyo deegaanka ceel jaalle waa qasab inuu hela baabuurta waaweyn oo ciidamadu ay isticmaalaan sida kuwa amisom iyo cagaf in lagu gudumooyo wax kale oo baabuurtii kale la isticmaali kara ma lahan marka ciidamada amisom haba u badnaadaan qeybta dowladda jabuuti ciidanka ka yimid kuwaas ayaa dadku waxay u sahleen in ay gaaraan deegaanka ceel jaalle ciidanka iyo baabuurtooduna waxa ay shaqeeyaan maalinkii afar saac wixii ka dambeeyo galabtiina koob iyo toban saac ay joogsanayaan marka xilliga ayaga ay hoosha bilaabayaan ka hor haddii aad baahi u qabto inaad tagto deegaanka ceel jaalle suurtagal kuma aha ilaa ayaga ay ka yimaadaan inaad sugtid sidoo kale waxaa jirto dad soomaali muwaadiniin ah oo iyaguna bilaabay in cagaf ay gaari ku xiraan laakiin ayagu waa ganacsi ay ka sameeyeen ayaga laftigooda xilli walbaa la heli karaa marka habeen madow la gaaro oo ay ka baqayaan in dhulka uu la go-o ama meelaha qaar ay cabsi ka qabaan inay joojiyaan maogi maalintii oo dhan kuwaas waa la heli karaa deegaanka ceel jaallaad sheegta waa goobta yaro engegan ee dadku isugu tegayaan miya
ha waa duleedka magaalada ilaa afar kilomitr u jirtaa waa meesha keliya ay dadku inta ugu badan ay u barakaceen waa jiraan dad tuulooyinka tegay dad degmooyinka kale sida jalalabtii buula burte iyo maxaas dad u barakacay laakiin dadka ugu dhow ee aanan gaari karin deegaanada meelaha ay ku badbaadayaan waa deegaanka ceel jaalle waxaad ka warantaa xuseen ma jiraa wax gurmada oo ka yimid dhinaca maamulka gobolka hirsha maamulka hirshabeelle amaba dowladda federaalka wax kale ama oo gurmada oo soo gaaray deegaanka ma jira ama ha ahaato heer federaal ama heer gobol ama gobolada kaleba ka yimid
ilaa iyo xilligan ma jiro wax gurmad ah oo loo sameeyo dadka magaalada ka barakacay iyo kuwa weli gudaha ku sugan tusaale dadka magaalada banaankeeda u baxay ma heli karaan musqulo biyo ma helayaan caafimaad haba sheegin meel baca ay ku dhistaan dhulkii waa meeshii waa ay ka helayaan laakiin waxyaabihii agab ahaa oo ay isticmaali lahaayeen biyaha ayaa kala tegay dadkii meelo banaan ayay joogaan kuwa waktiguu u saamaxay oo baco iyo teendhooyin helayna habeenkii ma habeenkiina waxaa socoto dabayl iyo roob oo wixii ay isku xireen kala furaya kuwa kalena maalinkii waxaa haya qorax habeenkiina waxa waaye dhaxan iyo dabayl marka wax howl ah oo dhinaca ka socda ma lahan tusaale maanta waxaa la filayay guddi dowladda dhexe ay u dhistay in ay ka jawaabaan xaaladda magaalada ka jirta markay saxaafaddu tagtay deegaanka ceel jaalle waxaa lagu wargeliyay in wafdigii uu dib u dhacay laakiin maalinta berri ah ay imaanayaan aad baad umahadsantaha xuseen kaasi waxa uu ahaa dhegeystayaal wariyaha v o a magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane oo khadka taleefonka ee magaalada beledweyne si toosa ugu jira islamarkaana ka warramayey magaalada oo biyo ku dhex jirta kuwaasoo ka dhashay daadadka iyo fatahaadda roobabkii dhowaan ka da-ay magaalada halka aad dhegeystayaal nagala socotaanna waa v o a haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii hibada iyo hal abuurka waxaa inoo soo diyaariyey waryaheena haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo halabuurka oo maalin walba oo xad ah aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta wuxuuna maanta idinkaga imanayaa magaalada boorama ee gobolka awdal barnaamijkeenna maanta waxaan ku soo qaadan doonaa gabdhaha dhallinyarada ah ee dhigta jaamacadaha iyo hal abuurkooda la xidhiidha waxyaabaha danta guud waxqabadkeeda ah waxaana inoogu martiyaa laba gabdhood oo ka tirsan ururka dhallinyarada ee awdal garden group gabdhahaasi oo kale ah ayaan muxiyadiin xasan iyo sacdiye daahir jibriil marka hore kusoo dhowaada labadiinuba barnaamijka hibada iyo hal abuurka
waan dhownahay waan niga mahad celinaynaa run ahaantii haddaba ugu horreyn dhegaystayaal marka aan tilmaan kooban ka bixiyo waxqabadka ururkan dhallinyarada gabdhaha ah ee awdal garden group ka sameeyey magaalada boorama wuxuu ahaa mid ay ku tallaabsadeen markii ugu horreysay kaasoo ahaa tallaabo iskaa wax u qabso ah oo dhallinyarada ururkani ku bahowday ay agabka qashinka lagu rido dhigeen goobaha qaar dadweynuhu ku kulmaan ee ku yaalla suuqyada ganacsiga ee magaalada boorama iyo sidoo kale carwo ganacsiyeed ay dhaqaale ugu raadinayaan barnaamijka oo ay u qabteen shirkadaha ganacsiga ee magaalada haddaba haddaan ku bilaabo su-aashayda ugu horreysa ayaan muxiyidiin xasan oo inoogu marti ah barnaamijka bal ha inoo sheegto muddada ururkani jiro iyo wakhtiga ay aasaaseen ururkan garden group waxaan aas-aasnay wuxuu jiraa wakhti badan ma jiro wuxuu jiraa sanad wax ka yar muddo adow lix bilooda meelaha waan wadnay hadda waxaan isku taxallujinay isagoo wakhti yar jira inaan bulshaweynteedii usoo bandhigno waxqabad baahiyihii aan dareemaynay oo run ahaantii ahayd qeybta in aan maxayda suuqa weyn oo kale khashinka u sameyno dhasbiinno aan keenno alxamdulilah horta waxaan ku faraxsannahay dadweynahaygii oo la qabsaday dhasbiinkii oo ku ridaya oo run ahaantii hawshii aan u tabcaynay run ahaantii waxaan is odhan karaa mudhahaygii waad hesheen aas-aaska ururkan imse xubnood oo gabdhaa ayaad ku asaasteen ururkan awdal garden group
ururkaygan awdal garden group waxaan ku asaasnay waxaan nahay dhowr iyo toban hablood ayaan nahay labaatan ma gaadhno run ahaantii waxaanan u aas-aasnay markaan aragnay waxqabadka ay bulshadeeda inaan wax u qabanno iyadoo dacyac badnaan badan ay ka muuqato sida daaweynta waxaa la yidhahdaa kahordega ka wanaagsan inaan markaan u fikirnay inaan isnidhaano khashinka iyo waxyaabahan infactiveka ku reebaya dhulka in aan dhasbinno u samayno ayaan aasaasnay dhinaca sacdiya waxyaabaha ururku ujeedadiisu tahay iyo waxqabadkiisu inaad u qabataan bulshada idinku kalifay aasaaska ururkan muxuu yahay magacaygu waa sacdiya dahar jibriil ka tirsan guruubka gaardhan xubinna ka ah xubinta kaasheerka ama maaliyadda la yidhaahdo guruubka waxaan u aas-aasna waxaan aragnaa baahiyey dalka dalkii somalilan ood aragtid weliba gobolka awdal oo awal nadaafad lahaayo qashankii wadadii lagu tuurayo bacdil cunusi gaarkii caagadihii wax kasta markaan waxaa aragnay baan isniri dalkii kulley dee dhalinyar baa u maqan dalka oo dal walba dhalinyar baa hormaraysa marka waxaan isniri waa inaad nadiifisiinood fikirkiintiin marka dhowr hablood baan isku tegnay sheekadii baan keennay isla falanqaynay kadibna waxaan bilowday sidan dee uu u tallaabsan lahay saasaan lagu kaliftay bahyaha qashinka intuu waxaa layidhi qashin kuu jiro cudur kuu jira magaalada gudaheega goobo badan baad dhigteen agabkan lagu rido qashinka suuqyada meelaha aad dhigteen intee in leeg bay tira ahaan noqonaysa
bool lix goobood baan dhignay halkay dadka ugu dad badan yihiin ayaan dhignay xataa waxaan tusnay inay ku ridoona markaan anagu wadada socno maadaamana anagii sheekadii keennay inaan anaga si ay noogu daydeen aan ugu ridno goobaha shaqadii ka badan tahay meel cuntooyinka lagu iibiya ama khudradda dee waxaan idhaahno meelahaasoo dhan baan dhigno si loogu rido caagada qofka socdo ku rido markaa goobahaasaan dhignay lix goobood ayaan dadku ma la soo qabsanayan baas leedahay goobahaasi qashinqubka aad u samayseen eed dhigteen waxyaabaha lagu rido qashinka
aad waxaan is odhan karaa maasha allah waxaan ku faraxsanahay goobaha dhasbiinada aan dhignay oy dadkii si mugiimaysan looga qayb qaadanayaan oo la soo qabsanayaan marka hore in dareemaysay inaan dareeminba dadku ay lahaayeen laakiin majority hadda aad in badan feedbacka nooga soo noqday wuxuu ahaa inay dadkii la qabsadeen inay la haystaan insha allah bidmilaahi kariin qaar ay nagu dhiirigeliyeen oo yidhaahdeen magaalada qaybta kalena maad gaadhsiinaysaan mise waadna hor keenaysaan ay yidhaahdeen midda kale odhan lahay aan ku darsan lahaa waxay tahay waxaan nahay arday dhammaantayo waxaan nahay wada jaamacad gabdhuhu run ahaantii cid naga maalgelisayna ma ay jirin fikirka iyaguna waxay hayd annaga ayaa ismaangelinay waxaana rajaynaynaa qof kasta oo ganacsada ama hawsha u bannaan tahay inuu kasoo qayb galo inuu ku darsado dalkiisa iyo dadkiisaba inuu ku darsado ayaan rajaynaya
sacdiga fikirkan sidaa ay sheegtay ayaanba aad doonaysaan inaad bilicda iyo qashinka magaalada aad hagaajisaan halkeed kusoo aragteen idinku maadaama aad ku nooleydeen gudaha magaalada boorama
waxaan aragnay anagu meel intaan kasoo aragnay qashinka miynu soo arag laakiin waxaan waxaan ka aragnay internetka wax lagu ridi karo laakiin waxaan ku fikirnay sidaan u dhigi lahayn iskuis walba wadada ah qofka xanjo watay dee kuma fikirayo inuu xaafadiisu qataa ama borsada ku ritee halkaa uu joogo ku tuuraya maadaama ku tuurayaan isniri bahal yar inta loo sameeyo halka u dhow maadaama wado walba iskuis walba wada ku taalo inaan dhigno oo qofki iskaga rido halka dhulka ku tuuri lahaa marka fikirka annaga unbaa markaan sheekadada isdhexgashay fikirkaygu aan keenanay waxaa ku baxday hanti alaabta aad samaynayseen dhaqaalaha halkeed ka keenteen dhaqaalaha annaga iska ururnay ka habla ahaan waxaa nagu jira dhowr habloodoo shaqeeya iyo annagoo ardaya iyo lacagta iska ururnay kadibna intii inoo gaadhay marka ahaan iska ururnay ayaan idhaan ku bilowno iminkan waxaan rajaynaya inaan kasii badino wado walba aan ku dhejiniyo iskiis walba haddii lahaydhaa ilaan ka gaadhayno meerad walba inaan hordhigno insha allah ayaan dhinacayga haddaan soo noqdo ayaan waxa weeye hawshan waa hawl ballaadhan waa hawl u baahan dadkii inay xataa bartaan wacyigelin lagu sameeyo siad wacyigelin ugu samaynaysaan inay dadka ku baraarugsanaadaan inaanay wixii qashin ahaa ee ay waddada ku tuurayeen inay ku ridaan goobtan aad ugu tala gasheen in qashinka lagu rido siad ugu wacyigelinaysaan bulshada horta haashin waan kaaga mahad celinayaa run ahaantii sida wanaagsan eed waraysiga nooga qaadayso marka labaad waxaan aaminsanahay wacdigelin waa moymoyntiga nagu jiray ama hadda aan jecel lahayba inaan ku dhaqaaqno horta run ahaantii bulshada wacdigelinta oo u baahan tahay waxaanan isku dayaynaa ururkaygan awdal garden group inuu wacdigelin badan sameeyo oon xaafadihii gudi u saarno oo gudi way leeyihiin laakiin hadda aan samayno wacdigelin badan aan maxayda qolooyinka shirkada waan ka wada hadalay sida u wanaagsan oon u wada qaadanay inay wada shaqayn ballaadhan naga dhexayso aan xaafadihii wacdigelino sidoo kale waxaan insha alla rajaynaynaa inay nagala qayb qaadato ururka bisha cas oo iyagana noo ballan qaaday inay wacdigelin ballaadhan ay nagala qayb qaadanayaan sidoo kale waxaana ka hadhanayn dowladii hoose oo mugii maysaan laba dhiirigelina siisay rabtana tallaabo kasta oon qaadno waxaa kaloo wacdigelinta aan aad ugala qayb qaadanoon isla meel dhignay inay qolooyinka shirkadee xashiishka qaadaa mar kastaba dhasbiinada ay ka qaadaan oo iyagoo xashiishka markay arkaan ay faaruqiyaan bublationka kalena waxaan ku wacdigelinaynaa dalka waa la wada leeyahay dhallinyarada dalka iyo dadkaba waan wada leenahay inay ka taliyaan sida ugu wanaagsan oo bulshadayda u horseedno inaan khashinka iyo waxa xunoo dhan aan iska fogeyno muxuu faa'iido u leeyahay baad is leedahay mashruucan cusub ee aad ku soo kordhiseen ee aad doonaysaan in iskuis kasta oo waddo ah aad dhigtaan qalabkaasi bal bulshada muxuu faa'iido u leeyahay eed u tilmaami kartaa
wuxuu leeyahay bulshadu faa'iido badan le-anna nadaafaddu waxay ka qayb qaadataa diinta barkeed weeyaan waxay ka qayb qaadanaysaa caafimaadkii waxay ka qayb qaadanaysaa bilicdii oo maanta xaafad dee qashin badan leh daqsiga kama dhammaanayo marka waxay ka qayb qaadanaysaa nadaafadii dalka iyo dadka marka caafimaadkooga u rontahay bilic ahaanba u rontahay dhinac walba faa'iido u leedahay marka bulshada xataa liftarkan ku wacyigelinayna inay iyaguna nadaafadda ku dadaalaan soo qaban lahayn qolo waliba xaafadooda dambaska wadooyinka lagu shubaa waxyaalaha dee lagu sii dhiirogeliyey roobkaa la raaciyaa daadka daadkaa la raaciyaa qashinka qashinkaa daadka la raacinayo xaafad kaloo dhigaya ama wadadiibuu dhigaya markaa waxaan anagu xataa ay faa'iido noosoo leedan wacyigelintan inaan tiifiyada ku baahino aan doonna warbaahintaoo dhan inay nadaafadii ka shaqeeyaan xaafadii oo iskaga ridaan qashinka meel si looga qaado shirkadahan aan kusii xoojino siday nadaafadda ugusii dadaalaan qashinka si ay u guraan wadooyinka xataa aan nadiifino oon anagu gacanteeda ula tegno insha allah maadaama aad dhinaca nadaafadda iyo bilicda ka shaqaynayseen maxay tahay carwadan ganacsi aad iyada lafteeda aad soo bandhigteen carwadan ganacsi waxay tahay horta waa mid oo inay dadkii ka faa'iidaystaan ta labaad inay iyaguna alaabtooda ku iibsadaan maxaankudaday dhiskoon ay samaystaan de iyagana alaabtii laga iibsado ta saddexaadoo aynan anaguna ka faa'iidnoon waxyaala aan wax ku qabsano aan ka helno dhaqaale saasaan ugu talagalna carow ganacsiyeedka dhaqaalaha idinka soo gelaya maxaad ugu tala gasheen inaad ku bixisaan waxaan ugu talagalnay inaan dhisbinadii aan keenaynay aan ku waxayno aan kusoo iibino waxaan ugu talagalnay qalab aan dhulka ku nadiifino inaan kusoo iibino anaga gabdha ahaan gacanta aan ula tegino waxyaalahaasoo dhan inaan lacagtaas siino ku maalgelina baan ugu talagalna insha allah ayaan saasa haybadaaba ay sheegtay carwo bandhigeedka dhaqaalaha ka soo baxaya waxay sheegtay inay doonayaan inay ku maalgeliyaan nadaafadda magaalada iyo bilicdeeda intee in leeg ayay mashruuciinnii hore ee dhinaca bilicda iyo nadaafadda magaalada dhaqaalahaas ku soo kordhin doontaa baa sileeda horta aad ayaad mahadsan tahay waxaan isleeyahay run ahaantii ahmiyad weyn bay u tahay ururkayga waayo haddii aan ku nidhaahno ganacsatada haddaan u soo qabanqaabinay carwo bandhigeedkaa waxna siiya nama siinayaan waxa muhiima oon door bidnay inaan ganacsatadayadii la shaqaysano iyaguna ay shaqaystaan dina brofitka nooga soo baxa aan anagu dhaqaalihii aan ku qabsan laynin dalkayga dib u gelino oon wax ku qabsanaa noo qorshaysan qorshaha iyaguna maaha keliya dhasbinadan keliya wax qabad kasta oon qaban karno oo dalkaygu iyo dadkaygu u baahan yahay waxaa naga go-an ama naga ballana inaan ku qabano intaa iyo inka badanna waan rajaynaynaa inaan dadkayga iyo dalkaygaba u shaqayno carwadan ganacsi maadaama ay kasoo qeybgelayaan shirkado badan oo ganacsiga ah oo ku yaalla gudaha magaalada boorama ganacsatadu waxay ka mid yihiin dadka ugu badan ee waxyaabaha ay keenaan qashinka u noqdo wacyigelin ma ugu samaynaysaan in goobahaasi aad dhigteen qashinqubka ay isticmaalaan aydinkala qayb qaataanna dhinaca nadaafadda iyo bilicda
waa run wacdigelin hadda waxaan ku tala jirnaa maanu samayn laakiin inaan samayno wacdigelin ballaadhan u qabano una fulino dhammaan ganacsato waayeela dadweynaha iyo dhallinyarada aan dhammaantaya ay ka wada qayb qaataan rajadayaduna waxay tahay insha allah bidmillahi kariim inaan ay noqonayso mid aan ku guuleysanayno ta kale aan tilmaami lahaa halkan uga mahad celin lahaa run ahaantii waxa weeyaan maanijarka oslo hotel oo isna qayb laxaadle nagala qayb qaatay oo runtii isagana aanu ilaawi karin dhinaca saacdiya haddaan usoo noqdo waxaa jira shirkado qashinka ka gura magaalada oo laba ah waxaa jira dowladda hoose iyada lafteeda u xilsaarnayd qashinka cashuurna urursa wax iskaashiya iyo gacanqabada ma ka hesheen shirkadaha qashinka ururiya magaalada boorama iyo dowladeeda hooseba maxaan ku dhacday inaan wada hadalno wixii ka wada tashano mooyaane laakiin wax gacana nagamay geysan laakiin waa rajayna annagaa doonayna inaan iyaga gacan qabano maadaamay ka shaqeeyaan dalkii iyagu oy gacanta ku haystaan oy wadankiita qashinka ka ururiyaan inaan anaguna inta ka dhimin u buuxinon anagu garab qabanan doonayna saasaan ururka u aasaasnay anagu maxaad fariina ee aada u diri lahayd dhanka dowladda bulshada ku nool magaalada boorama dhallinyarada maxaad fariin uga gudbin lahayd halkan waad mahadsantahay waxaan u gudbin lahaa inay waxaan dareenna dareemaan oy nadaafadda dareemaan oo dalka bilicdiisa dareemaan oy nagala shaqeeyaan oy nagu garab qabtaan waxaan hawshan aan hayno ono anagu dumara isku xil saarnay iyaan doonayna inay nala qabtaan haddii ilahay dhaa ayaan ugu dambayn maxaa fariin u diraysaa dowladda maamulka gobolka ka degmada bulshada ku nool magaalada dhallinyarada maxaa fariinna u gudbin lahay fariintaan u gudbinayaa waxay tahay dowladda iyo ganacsatada iyo dadweynaha ku nool somalilan oo dhan ururkaygu hadda waa curdin soo koraya laakiin waxaan rajaynaynaa inuu noqdo mid weyn oo bulshada qayb weyn ka qabsan doona odhan- aan odhan doonana in uu wuxuu noqonayaa xubin muhiima oo waxqabad wanaagsan leh Een, dowladda waxaan leenahay dhallinyaradu dalkay u baahan tahay dowladduna dalkaa u baahan Een, waxaan rajaynaynaa inay dowladdu dhammaantay nagala shaqayso een, waxqabadkaan qabanayno dadweynuhu ay nagala shaqeeyaan heel iyo hoolla inay nagu darsadaan oy noqdaan oy arkaan dhiirigelinta qofka wax yar qabtaa wax weyna u qabtaa waxaan rajaynaynaa runtii dalkayga iyo dadkayga waan ku kalsoonahay waxaanan ka rajaynaynaa inay waxqabad ballaadhan noo horseedaan naguna dhiirigeliyaan no- nalana qabsadaan ayaan u diri lahaa fariinta ka dowlad ahaan iyo ka dadweyne ahaanba
intaas waxaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii hibada iyo hal abuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo ay noogu marti ahaayeen xubno ka mid a ururka gabdhaha dhallinyarada ah ee lagu magacaabo awdal garden group kuwaasoo kale ahaa ayaan muxiyadiin xasan iyo sacdiye daahir jibriil waxaana barnaamijka idiin soo diyaariyey islamarkaana idinla socodsiinayey anigoo ah haashim sheekh cumar good oo idinka soo tabinayay magaalada boorama tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay haashim sheekh cumar good oo inala socodsiinayey barnaamijka hibada iyo halabuurka halka aad kala socoteen dhegeystayaal waa v o a haatan xubinta ciyaaraha haddii aan ah, wararkii ugu dambeeyey idin maqashiiyo dhinaca ingiriiska kulamo ayaa dhacay xalay iyo shalay kooxda kubadda cagta chelsea ayaa hal gool iyo eber uga badisay xalay kooxda swansea waxaana goolka keliya ay chelsea keenan u dhaliyey ciyaaryahanka lagu magacaabo ses fabrigas ciyaaraha kale ee ingiriiska haddii aan kuwoodii ugu xiisaha badnaa aan soo qaato lester waxaa guuldarro culus ay kala kulantay kooxda crystal palace oo ku dhifatay shan gool iyo eber liverpoolna waxay ka badan weyday kooxda kubadda cagta ee stoke city oo ay isku mari waayeen barbardhac goolo la-aan ah dhinaca talyaaniga kulan la wada sugayey ayaa waxa uu xalay dhex maray kooxaha kubadda cagta ee yuventus iyo inter milan waxaana saddex gool iyo laba gool ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta yuve sidaas daraaddeed yuventus ayaa usii dhowaanaysa inay hanato horyaalka talyaaniga inkastoo kooxda napoli ay kusoo dhowdahay napoli ayaa soo yareyn doonta dhibcaha afarta ah ee yuventus hadda ka sarmartay haddii ay maanta ka badiso fiorentina ciyaaraha kale dhinaca spain kooxda kubadda cagta real madrid ayaa laba gool iyo gool uga badisay kooxda leganes barcelonana maanta ayay ciyaari doontaa wararka kale ciyaaraha waa dhinaca xulka qaranka soomaaliya ayaa maanta waxaa galabta xiliga geeska afrika afarta galabnimo uu la ciyaari doonaa xulka qaranka ee tanzania labadan xul ayaa ah ciyaartooyda da-dooda ay ka hooseyso toddobiyo toban sano jirada waana finalka ciyaaraha bariga iyo bartamaha afrika natiijada ka soo baxdana dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan idaacaddaheenna soo socda tan fiidnimo ama tan afarta galabnimo idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa waxaa idinla socodsiinayey caashe ibraahim aadan caashe cuude anigoo ah nuur xasan nuurtan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafeynaa sidaa iyo nabadgelyo كالبحك ويدي اللي ما انكاسو كالبحك ويدي اللي ما انكاسو كالبحي اسموقي ورموقي كالبحي اسموقي ورموقي indhalii dharartaa sidii oo laftuubnaya markaaga amarkaaga fulin jiray ka ilbaxay ka ilbaxay afaafkiyo aqalkaad ku nooshahay iridiisa goortaa ubax kugula sugi jiray ka ilbaxay kaylbaxays muuge war muuge ka ilbaxays ma ogey warmuud